Fatahaadaha Webiga Shabeelle kadib waxaa cudurro uu ka mid yahay jadeecada uu ka dillaacay deegaanno uu ku fatahay Webiga Shabeelle iyadoo deegaanada inta badan aysan haysan wax goobo caafimaad ah taasina ay halis ku noqon karto nolosha dadka uu haleelay cudurkaasi jadeecada dhakhaatiirta magaalada Jowhar ayaa ayaa inta badan sameeya dadaallo ku aadan sidii ay wax uga qaban lahaayeen dadka la xanuunsanaya jadeecada ee ku nool deegaanada Hirshabeelle hoos yimaada Dr. Sharma Arki Khaliif Ibrahim waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgala magaalada Jowhar caasimadda Hirshabeelle waxa uu wacyigelin ku aadan halista cudurkaani siinaya shacabka ku nool Jowhar iyo deegaanada hoos yimaada asigoo sidoo kale Dr. Sharma Arki baaqi ku aadan daawooyinka cudurka halista ah ee jadeecada u diray maamulka Hirshabeelle ee cudurkaani ah si loo yareeyo halista cudurkaasi marka wax lacaga ma ahan ilmaha hala keeno waa ladiin talaalayaa muhiimadda laydinkugu talaalayana waxay tahay inay cunugan oo idii caafimaado oo uu korkiisa uu wax miislis aan soo gelin samha way dhici kartaa asoo la talaalay inay miislis ay ku dhacdo waxaana keenaa immunitigiis inuu yaryahay ilmahan laakiin haddii immunitigiisa oo sarreeyo miisliska talaalna uu qabo cunugan waa ka badbaadayaa badnaa teeda kale waxaan kula talin lahaa bulshada magaalada in la sameeyo awareness awareness waxaa ka mas-uula dadka maxaa la dhaha maamulka oo kale in awareness mislis awareness inay sameeyaan hadda boolia awareness way jirtaa magaalada oo xilliga booliyada marka la gaaro gawaari badanaa lasoo bixiyaa awareness badanaa la dhiibaa saasoo kale waxaan rabnaa maamulka sharafta le inay ayagana ay sameeyaan mislis awareness inay sameeyaan oo dadkii loo sharaxo maxaa yeele dadkan oo maxaa la dhaha soomaalida badanaa waxay u badyiin dad oo illitrate wax illitrate la yihaaho illitrate oo waxba aana qorin waxna aqrinin ayay u badan yihiin oo marka waxay u baahan yihiin marka in loo sharaxo maxaa yeeley jadeeca haddii aa dhahda jadeeca magac ahaan oo u yaqaani laakiin halisteeda iyo waxyaabihii boroseyska la maraayay iyo waxaasoo dhan ma fahmi karaan marka the need more explanation waxay u baahan yihin sharaxaad badan ay u baahan yihiin sharaxaaddaasna waxaa loo sameyn kara waxay tahay in dhowr meelood loo isticoo loo sii marsiiyo sida mediahoo kale maxaa la dhahay websytyada loo sii marsiiyo qaarkood websytyada hadda ma aqrin kara laakiin mediahoo kale ama tviyadoo kale loo sii marsiiyo maadaama dadkeena yihiin dad aad wax u dhageysto waxna u daawado marka teeda kale sanitationkana muhiim o iyadana in nadaafadda lagu dadaalo sanitationka laba nooc oo kale yahay sanitation oo gurigaaga ah iyo mid bannaanka ah hadda for example gurigaaga waa ka adag tahay laakiin bannaanka kama adkid oo somehow bannaankii si fiican waxaa la rabaa adiga labada qoys intuu udhexayso labada guri intuu udhexaysa inay nadaafaddooda aad diiradda ay u saaraan wax walbou qashina iyo wixii dhib keeni karo generally disiis oo dhan wixii dhiboo keeni karo in la iska ilaaliyo ayaa loo baahan yahay dadkan aad ay ugu dadaalaan in caafimaadkooda ay la socdaan waxaa la rabaa wax walboo isbedel adiga kugu imaado ama cunugaaga ha ku imaado waxaa la rabaa inaad ku xirnaatid goobaha caafimaadka wax oo dhiba ma lahan lacag lagaagama rabo imaw cunuga keen waa laguu baarayaa maxaa la dhahay haddii wixii laga helo waa laguu daaweynaya haddii laga waayona la talin iyo waxyaabo fiicana laguu sheegaya oo ilmahaaga ay caafimaad ku heli karaan borosesyo ilmahaaga ay caafimaad ku heli karaan ayaa laguu sheegaya marka saasaan kula talin la wada siiyo waxaa deegaanada hirshabeelle ka dilaaca marka uu ku fataho webiga shabeelle cudurro ay ka mid tahay jadeecada taasoo halis ku ah nolosha carruur yaryar iyo dadka waaweynba haddii aan laga daaweyn